Wasaaradda Dib u Dejinta iyo Guryeynta Maamulka Somalilan ayaa deeq raashin ah u qaybisay qoysas danyar ah oo ku nool deegaano hoos yimaada degmada Saylac ee gobolka Salal. Deeqdan raashinka ayaa ka koobnayd bariis, bur, baasto, saliid iyo timir. Wasiirka Wasaaradda Dib u Dejinta Maamulka Somalilan Cabdiraxmaan Shide Barre ayaa ka warbixiyay ujeedka loo bixinayo deeqdan.
halkan waxaan u joognay waxa weeye qayb ka mid ah ee, kunkii saylac loo qoondeeyey oo halkani ay tahay laanta marohda saddex boqol iyo konton qoys baa deggan waxna ma wada gaadhayaan dadka maadaamay saddex boqol iyo konton qoys deggan yihiin annaguna boqol aan siinayno waxaa kaloo jira dad kale oo ku soo barakacay oo ka yimi meelaha agagaarkooda ceelgaal iyo meelo kale oo eriyadan ka kooban oo inoo sheegeen inay lix iyo labaatan qoys dadkii xooluhu ka dhammaadeen ay yihiin oo ku saa'ido halkan ku soo barakacay riboodada dambe aannu ku dari doonnaa laakiin inaan taqabalsiinno annagu oon goobjoog ka ahaanno in raashinkii lagu wareejiyey boqolkii qoys ee halkan laga siinayey uunbaa muhiimaddeedu tahay Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa bogaadiyey.
waxaanu maanta madakharaati ka nahay qaybinta markaa mucaawimadii ugu horraysay ee dowladdu soo bixisay oo halkan lagu guddoonsiinayo boqol qoys oo dadkii aadka u abaareysnaa ee tabaaleysnaa runtii halkan waxa weeye waa meel cimiladeeduna aad ay daran tahay insha allahu tacaala ummadduna waxa weeye way ka bixi doonaan waxaanu rajaynaynaa markaasi inuu ilaahay beddel khayr qaba u keeno lam maanta waxaan joognaa waa laantii marohda Een, waxaan ku qaybinaynaa waa hordhicii een, dhiig joojinta Een, hadduu ha la idhaaho boqol qoys bay dadku insha allah dadkii ugu ugu liitay aan siin doonaa waxaa halkan iskugu yimiday waa bartamii banka gariyaad waxaa iskugu yimiday dadweyne fara badan ceer riigay leedahoo baadiyuhu ku soo ururo baad markay dadku waayeen biyihii bay ku soo urureen insha allah baadkana ilaahay baa keeni inta aan maanta sidneen halkan aan ku wareejinaynana waa boqolkan qoys Een, ee weliba ugu liitay Een, in kalena way soo socotaa hadduu ha la idhaaho waxaan rajaynaynaa ilaahay raxmaadkiisa ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu inoo liso ilaahay abaarta inaga jebiyo Qoysaskan ayaa ka mid ahaa kumanaan qoys oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira maamulka Somalilan, kuwaasi oo ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Saylac.